wadanka finland oo ahay lugta ugu dambeysay ee socdaal aan ku maray wadamada yurub haddana nairobi baan imid beritan waxaan u socdaa dalkii insha allahu socdaalka waxaan ku saabsanaa xogo waran gurbajoogta puntland iyo intii soomaali xiiddaleynaysaba aan uga warano soomaaliya isbeddelka ka socda puntland iyo isbeddelkii horumarka ka socda challengeska iyo dhibaha ka jira dalka iyo in aanu siino xogta dhabta ee dalka ayay ahayd iyagana runtii aan dhegaysano gurbajoogtooda wax ku oola weeye dalka wax badan bay dalka ka qabteen runtii haddii aan gurbajoogtu jirinna soomaaliya civil warkii iyo dagaalkii iyo colaadihii sokeeye kama aysan badbaadisada uga badbaaday resilienska iyo adkaysiga waxaa sababa waxa weye gurbajoogtanay ahayd marka in dadkaas wax ka oolkaahi wixii ay dalka kusoo kordhin karaan aqoontooda dhaqaalahooda inay dalka keenaan in annana wixii oo issues ah ay qabaan ay noo sheegaan oo aanu dhegaysanno kolley dabcan waxyaaba waxaa jira ay jecel yihiin waxyaaba waxaa jira ay qawadayaan marka intaas laftigeedana inaanu iska waraysanno ayay ahayd waxaan soo maray waddanka ingiriiska waddanka norway sweden iyo finland oo hadda aan ku dambeeyey marka iyana guul bay noogu soo dhammaatay runtii wuxuu ahaa socod loo baahnaa anoo kaga faa'idsanayo fursaddii shirka london maadaama ay dhib tahay in loo qasdiyo oo la aado oo marka runtii waxaan isleeyahay safar guulahu ahaa oo aad iyo aad u wanaagsan cid ka baxsan jaaliyadda oo la kulantay ma jiraan dabcan of course waxaa weeye meel kastoon tegayey norway waxaan la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan la kulanay hay-adda waxaa la yidhaahdo mucaawinada iyo mashaariicdii horumarinta qaabilsan sidoo kale finland waxaan la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan la kulanay xafiisyo badanoo hay-ado ah kuwa aan ahayn dowliga waxaasoo dhan waxaan kala hadlaynay waxay ahayd baarlamaanka xubno ka tirsan xisbiyadoo dhana ayaan la kulmay finland waxaan u sheegaynay puntland iyo horumarkeeda iyo shaqada socota barnaamijyada aan wadno wixii taageero ay ka geysan karaan inay ka geystaan in dadka loo sheego waxa socda ayaa loo baahan yahay marka runtii waxaan isleeyahay taa laftigeeda fursadda aad baan uga faa'iidaysanay inaan la kulanno hay-adahaas dowliga ee kuwaan dowliga ahayn labadaba waxaa jira ayaabahan dowladdu la dagaalamasay kooxaha si ay la dagaalamasay gaar ahaan inay qaatiyo boosaasoo kale ku guusteen inay kooxda daacish la sheegay inay sheegato hawii ugu dambeeyay dowladdu la sheegay waxaa ugu muhiimsan adar waa fiican nimanka waa lala dagaalamaya maalin walba waa la qabtaa waa la socotaan shalay kuwa qarni lagu qabtay maanta kuwa kalaa la qabtay way socotaa inaanu la dagaalanno way nagu soo duuleen go-aan bay gaareen in la dagaalamaan puntland annaguna way naga go-an tahay inaanu iska celinno oon la dagaalanno sida ugu wanaagsan marka waan ka guulaysanaynaa sababto waxaa weeye annaga ayaa xaqa ku soconna waxay ku socdaan waa xaqdarro weeye marka lagana aqbali mayo in ay wax dhiba ka geystaan puntland insha allah sidoo kale waxaan rabaa anagoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan hambalyo u diro ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan gaar ahaan shacbiga hadda aan madaxweyne u ahay reer puntland meel bay joogaan dhalashada insha allah bisha ee ramadaan waa bil fadli badan ilahay waxaan ka rajeynayaa inaanu ka faa'iidaysano in uu noogu dembi dhaafo inuu nagu cafiyo inaanu si dhaba wanaagsan u cibaadaysano u barino waddanka soomaaliyeed dhibtoodayna aanu ilaahay u barino oo bishaas ramadaan fadligeeda oo wax badan oo isbedelay soomaaliya ka dhacanayaan rajeyna